Machadka Hana Academy waa xarun maktabadeed library ah oo walka akhriisada doonanga dadweynaha oo lanka talagalay in lagu kobciyo xirfado iyo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed munaasabada harag jarka iyo waliba ku qayb galaya dhalinyaro macalimiin maamulka Hana Academy qaybo shil duwan ee bulshada isoona xaraga ku jaray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ukoreynta iyo waliba meelaseyti ku hadalay agaasimaha Hana Academy Tiktora Sacdiya Siyaada iyadoo sharaxday ujeedka furitaanka xarunta maktabada Lukulaya maanta halkan waxaan u fadhinaa waxaa waaye dahfurkii hano community library oo ah librarygii ugu horeeyey magaalada muqdisho laga furo oo public ah jaamacadaha way fureen laakiin ardadoodii oo limited time ah ayay ku hayaan kan laakiin ulajeedkiisa ma ahan inuu shaqsi gooni uu leeyahay ummadda soomaaliyeed ayaan rabnaa tuulo kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta ay degan yihiin inaan ugu geyno buwaagta awoodeeda waa leenahay waa isnaqaanaa soomaaliyaan nahay waan bilownay xalay dad badanaa iga ballan qaadeen buwaag af soomaali ah iyo carabi ah inay donation ku keenayaan annaga waxaan aan hayno runtii waa xirfado gacmeed waa shaqo abuur waa ganacsi abuur wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir oo munaasabada ku hadalaya weliba uusa macadka ka ammaanaya maktabadu muhiimka iyo dhalinyarada iyo ku kordhiyaasa oo ah xarun nooceedoo kaleeto uu ku yaryahay dalkan oo muujinayso hal abuurka iyo geesinimada iyo wadaninimada doctoresa sacdiya oo iyadoo fursado kala haysato dalka aan ku noolayn meelo kale oo khibraddeeda iyo aqoonteeda laga tixgelinaya ay jiraan u bareertay inay dalkeenna timaado dalkeedii hooyo ay ku soo laabato si ay uga qayb qaadato dib u dhiska bulshadeenna runtii waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay meesha ay beegsatay oo ah in da-yarta dhallinyarada ah ay kordhiso xirfadooda karaankooda iyo awooddooda si aanay bulshada dulsaar ugu noqon ee ay u noqdaan dad wax kasban karo shaqaysan karo iyaga is-anfici karo waalidkood iyo qoyskooda anfici karo bulshada soomaaliyeedna anfici karo runtii dalkeennu dadkiisu dhallinyaro ayuu u badan yahay in ka badan boqolkiiba toddobaatan waxaa nasiib darro ah in dhallinyaradaas badankeed ay waayeen fursadihii ay noloshooda ku qaabeyn lahaayeen ama gabdha ha noqdeeno ama wiilal ha noqdeeno hana akademi inuu ka duwanaado wax soo saarka kale waxay ku xiran tahay adinka iyo dadkiina tababaranaya ayay ku xiran tahay aada iyo aad baan mar kale ugu mahad celinayaa doctoresa sacdiya iyo dhammaan kooxda hana academy waxaana u rajaynayaa horumar badan oo ballaaran maktabadan oo laka hirgeliyay magaalada muqdisho yalan ka talagalay dhalinyarada iyo ku caawida sidii korlanka qaadan lahayee xirfadoosha walbarasho